deeyo meel cagaar ku bax xarafiyo hodgo daftu camalsan tahay konton iyo shan sane kadib soomaalida ku dhaqan dalkani kenya ayaa haatanii ku soo baraarugaya dib u soo nooleynta hidaha iyo dhaqanka soomaalideed dalkani kenya waxaana isbuucyadii lasoo dhaafay ka soconayay magaalooyinka mandheera iyo gaarisa bandhigyo waaweyn oo lagu soo bandhigaya hidaha iyo dhaqanka gobolkani waqooyiga bariya dalka kenya boqolaal dad ayna u soo daawasho tegayeen waa hablo ku labisan dharka hidaha iyo dhaqanka soomaaliyeed waxayna ka qayb qaadanayaan bandhigga hidaha iyo dhaqanka hortooda waxaa ka muuqanaya adeegyo kala duwan ay ka mid yihiin xeerada masafta mooyaha haragga iyo weliba dufulka oo ah dhammaan waxa ay halkan ku soo bandhigayaan gobanarka mandheera mudane cali rooba oo qayb ka ahaa bandhigga lagu qabtay magaalada mandheera ayaa sheegay soo nooleynta hidaha iyo dhaqanka soomaaliyeed ee dalkani kenya inuu ahaa mid ceel ku dhacay haatanna ay garawsadeen inay dib u soo nooleeyaan bandhigyo noocan oo kalena ay samayn doonaan sanadka soo xigo waxaan ugu talagalnay in soomaalida ay ugu dib noqoto dhaqankeenii quruxda badnaa soomaalinimada inay ugu noqdaan oo si fiican ay u fahmaan caruurteennii aan fahansiino soomaalinimada waa shay cajiib ah waa shay aada u qurux badan islaamnimada ku xiran bandhigyadan kala duwan ee ka soconayay gaarisa iyo mandheera badankooda waxaa lagu soo bandhigayay ciyaarihii kala duwan ee soomaalida dhaqan ahaan ay ulahaa sidoo kalena waxaa lagu soo bandhigayay ereybixinno ay soomaalidu horaan u isticmaali jireen cali roobaana waxa uu ka mid yahay dadka haatan dib u soo xasuusanayo dharkii aweyadiisii afraad ay kusoo labisan jireen ama dhaqanka soomaalida u ahayd haatanna waa midda uu ku baraarugay soomaalidana uu ku baraarujinayo hataa alaabaha la isticmaalayo o dhan bukurka darmada waxyaabaha aan mar hore maqli jiraan hadda maqlay aan arkay alaab guriga arooska sida loo sharaxo soo bandhigidda hidaha iyo dhaqanka noocan oo kalea wuxuu ahaa mid daciifa guud ahaan gobolkani waqooyiga beriya dalka kenya xiliyada noocan oo kale bambaxyada la qabanayana waxay ahayn xiliya dadka soomaaliya dalkani kenya ku nool keliyay ku hadli jireen afka sawaaxiliga ama afka ingiriiska intooda badanna waxay ahaayeen kuwa ka xishoon jiray ku hadalka afka soomaaliga tuhun fara badan ay ka qabeen haddii afka soomaaliga ay ku hadlaan inay yihiin kuwa ka hooseeya kenyaanka kale taasina haatan waxay noqonaysaa mid mas-uuliyiinta gobolkani ku dhaqan haatan ay dhinac iskaga dhigeen sidaasina waxaa sheegay gobernatoore ku-xigeenka gaarisa county mudane cabdi dhaqane oo isaguna ka qaybgelayay bandhig ka soconayay magaalada gaarisa waxaan ballanqaadnay inaan soo noolayno arrimaha dhaqanka sidaad ogtahidba jiilka cusub aan had soo kacayo dhaqankii iyo sidii lagu soo dhaqan jiray iyo awowyahayni iyo abbayaalkayni wax hadda saas ay kasii garanayn ma laha marka dhaqankan in laga tago maaha adduunka cid laboo dhaqan ay leedahay marka taas ayaa keentay inaan maaragtay dhaqankii aan dadka aan kala hadalno waanan maalgelinay insha allah hadda gurigan aan ku jirno lacag toban milyan iyo barab baan ku dhisnay sanadkanna lacag labaatan milyan aan ku dhisahaynaa multipurpose hall oo maaragtay sidii haddii lagu tartamaayo dhaqanka ay dadka u imaadaan oona loogu tartamo kaliya bandhigani muusan ahayn mid gabayo ciyaaro hidaha iyo dhaqanka lagu soo bandhigaye sidoo kale bandhigani waxaa lagu soo bandhigayay agabyadii kala duwanaa ee hidaha iyo dhaqanka soomaalida u ahayd bandhiguna wuxuu ahaa mid inta badan dhalinyarta yaryarkaee dugsiyada sare ama jaamacadaha dhigto ay si toosa uga soo qaybgelayeen dareenkooduna ay ku dhiibanayeen isbedelo dhanka hidaha iyo dhaqanka iyo guud ahaan waxaa laga dareemayaa gobolkani waqooyiga bariya dalka kenya iyadoo ay fafaalaha ku hadalka afka soomaaliga qoritaankiisa iyo weliba ka qaybgalka shirarka waaweyn ooga qaybgelayaan siyaasiyiinta ku hadalka luuqadda soomaaliga bandhigyada kala duwan ay ku soo bandhigayaan afka soomaaliga dhaantooyin heeso iyo weliba ciyaaro kala duwanna lagu soo bandhigaya xilliyada ay bambaxyada sameynayaan dadka ku dhaqan gobolkani uu ahaa mid ku soo badanayay maxamed faarax shire v o a gaarisa